waxaa ugu dambeeyey in magaalada gudaheeda dagaal ba-an maalmahana ku socday gaar ahaan haddana waxaa laisku haysta waxa weeye afahfaha hore magaalada sanaca oo laiskala baxay magaalada gudaheeda guriga madaxweynaha saalaxna la qarxiyey eelaboorka iyo wasaaradda arrimaha dibaddana dagaalku uu si xoog la ugu sii filayo wararku waxay sheegayaan wararka qaar aan la hubin weeye in madaxweyne saalax halka ku dhintay halka qolo kalena ay leeyihiin weli madaxweynaha lama xaqiijin inuu dhintay marka ilaa hadda warcad oo ku sugan oo warka laga hayo geerida madaxweynaha ma jiro marka waa wararku waa hordhac ay usoo dhacayaan kolley guryaha la qarxinaya maalmahan way socdeen oo miina baa lagu qarxin karaa guriga laakiin inuu guriga ku jira madaxweynaha iyo in kale ayaa la rabaa su-aal la isweydiiyo xisbiga oo ka taliyo sanca oo gaar ahaan darafkan garab siiya madaxweynaha waa xisbiga loo yaqaano muctamaru shacbi waxay leeyihiin madaxweynuhu guriga uu ka baxsan yahay isagaaba ciidanka hogaaminayo dagaalkana dagaalka socda way afeefaha magaalada sanca banaankeeda gurigu waa shacbi ahaan markaan laakiin guri madaxweynuhu joogo ma ahan waxaad markaa ka warantaa duqeyntu ilaa iyo hadda ma socotaa iyo dagaalka iyo iskahorimaadka mise waa mid goosgoos u dhacay bal waxaad maqlaysid duqeynta duqeyntu waa midda sacuudiga waa wadi jiray way socotaa markaana waxaa la yidhi saalaxa ay gacan ku siinaya ama filisiyiintii ayaa lagu yara garaacayaa dhinaca way ka socotaa hawada sare gudahana dagaalku waa ka socdaa oo dagaal safka safa weeye weliba gaar ahaan xaafadaha sanca meesha qabiilka uu dego qabiilkan la yidhaha xaashid uu dego qabiilkan gacansaarka la leeha maxamed saalax ayaa weerar ku haya xutiyiinta waayo xutiyiintu waa niman jabhada oo ka yimid magaalada sacada sanca wax qabiilo ah xoogle uma degana marka dagaalku gudaha ayuu ku qabsaday xutiyiinta marka mana ka bixi karaan mana sii wadi karaan gudaha awoodkaba kuma lahan maalmahan xabadda way qaboobeed xiisadu inkastoo mar waliba uu dagaal ku dhex jiray dalka yeman tan iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii haddana maalmahan way degneed maxaa hadda soo kiciyey baa laleeyahay
dabcan kolley madaxweynaha maalinta uu hadlay guriga madaxweynaha iyo masjidkiisii dad taageera u ah ayaa xuutiyiintu gudaha u galeen oo qaarkood ay dileen marka madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carbeed inuu la heshiinayo ayuu eelaamiyey marka xuutiyiintu taas bay ka xanaaqeen dagaalkana kaasbaa ayaa awoodda gacan siisay oo soo laba kacliintiisa qayb weyn ka qaadashay marka hadda labada dhinac maxaa la sheegayaa halka ay kala marayaan meelaha ay kala joogaan waxaad carabka ku dhufatay in cali cabdalla saalax oo warbaahinta qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyooday dagaalkaasi inuu qayb ka hogaaminayo dagaalka marka dhinacyada la kala joogo iyo inta ay la eg tahay xabadda dhacaysa quwadeeda dagaalku hadda magaalada asaaskeedu isla marayaa wararku waa ugu dambeeyeen wasaaradda arrimaha dibaddana waxaa haya ciidanka saalax baa haysta ninka la yidhaahday sheekh saalax inuu ciidanka hogaaminayana waxaa sheegtay xisbigiisa muctamar la yaqaano shacab loo yaqaano laakiin geerida saalax weli warkaas waxay leeyihiin waa kayru macluum war la hayo hadda sugan ma ahan sida qaybta wararka caalamiga faysars ay baahinayaan marka gadaal warku kasoo dhici doonaa isagoo xaqiiqa xisbiga taageerana wuxuu oranayaa weli madaxweynuhu mausan dhiman dagaalka isagaa hogaaminaya sidaas hadda warku ay waaba anfiyeen ba waabay diideen ba ku gacan feereen ba in dagaalka isagoo ku dhintay marka maxay sheegaya idaacadaha kale ee aan taageersanayn cali cabdalla saalax idaa idaacadaha kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku dhintay guriga lagu qarxiyey sidaas bay hadda iclaaminayaan oo wararkiisi wararkii dilka iyo sawiradiisii bay gurigii ay soo bandhigayaan marka xiisadda markaad fiiriso maxaad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii xasan albasri wallahi taqriiban waxaan isleeyahay saanola faray kama qoonna waayo qabiilkan uu ka dhintay sheekh saalax oo qabiil xoog badan in ar- argos ay samayn doonaan baan dareemaya xutiyiintu gobolkan uma dalan saxa waa niman kor ka yimid waa niman jabhada milisiya waa niman kusoo gambaday kacdo waxa noocaasa in magaalada hadda iyo dagaal sokeeye ko uu bilaabi doono uu bilaabanayo sidaas baan qiyaasi doonaa sacuudigana uu gacan sii doono isbahaysigaas qabaailada odayaasha hogaaminayaan haddii uu dhinto odaygan yeman xaalada mugdiga ayay geli doonta waayo odaygaani waa oday culus oday sahlan ma ahan waa oday waxa weeye khabiir ah oo wadanka wax badan soo xukumi jiray marka haddii uu tago yeman xukumi weyn ama tiir weyn baa ka baxay waan waankii yeman halkaa bay kusoo gabagabooday